بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي الكرام وcashirkiin noo socda ku saabsan caqiiqatu raasiyayn tarjamadii labada imaamee kitaabka iskale ayaan kasoo gudubnay waxaan gudbaynaa caawa tarjamada caqiidadan raawigii wariyey oo ah alxaafid abu muxamed cabdiraxmaan ibni abi xaatim raximahum allahu jamiican marka xaafidkaas tarjamadiisa ayaan u gudbaynaa oo kii saddexaad ah oo raawiga yartay wariyey aabihiis iyo abu surca ka wariyey caqiidadan ah isagana xaafid kale ah marka magaciisa iyo kuniyadiisa ayaan ku horeynaynaa kuniyadiisa waxaa la yidhaahdaa abu muxamed laqabka xagga uu wato culimadana waa xaafid waxaa la yidhahdaa xaafid abu muxamed cabdiraxmaan ibnu alxaafid abi xaatim muxamed ibni idriis alraasi atamiimi marka isaguna darajada xaafidnimada ayuu wataa wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo afartankii hijirada sanata arbaciin wa mi'atayn ayuu dhashay cilmiga isagoo yar ayuu rixlada cilmiga bilaabay wuxuuna aabihii iyo abu zurca ayuu cilmi badan ka qaatay iyo muxadisiintii kale ee ku noolaa meesha la arrayi la yidhaahdo oo loo nisbey raasiyeynka marka laleeyahay meesha loo nisbeynayo arrayi baa la yidhahdaa marka aabihiibaa ayuu raacay isagoon weli qaangaad ahayn rixlooyin badan buu la baxay aabihiis kadibna isaga binafsihi meelo badan u tegay sida xijaaz shaam masar ciraaq iyo aljibaal dhul la yidhahda iyo aljaziira iyo markaa la dhihi jiray xaggaasu aaday cilmiga ayuu ku dadaalay ninkaas aabihii buu saacad kasta wax ku akrin jiraa la yidhi hadduu fadhiyo hadduu guriga ku jiro hadduu masqusha xataa ku jiro hadduu soconayo saa darteed cilmi badan ayuu aabihii ka wariyey mar axadu ruwaad uu weydiiyey axmed araqaam nin la yidhahdo uu weydiiyey maqalkan faraha badan iyo su-aalaadka faraha badan aabbaha seed kaga heshay wuxuu yidhi hadduu wax cunayo iyo hadduu socdo iyo hadduu fadhiyo iyo hadduu masquul ku jiro xaalad kasta aabbahay waxbaan ku dul akrin jiray buuyii sidoo kale dadaalkiisu meer dheer ayuu gaadhay oo masar mar uu tegey oo sagaal bilood uu joogay maraq muuse cunin baa layidhi yacni mashquul wuxuu ku ahaa majaalista habeen iyo maalin inuu wax qoro kutubta ismuqaabalo ku sameeyo maarata maalintii o dhanna wax qoro oo naskhiyo wax qoro habeenkiina muqaabalo uu ku sameeyo mashquul buu markasaa ku ahaa culimmadiisa wax ka barta way badan yihiin wax ka mid ah aabihiis iyo imaamka kale kitaabka laleh waxaa kaloo ka mid ah maxamed ibnu muslim inuu waara nin la yidhaahdo waxaa ka mid a abu zurca saan u sheegnay xasan ibnu carafa ka mid a xajaaj ibnu shaacir baa ka mid a axmed ibnu sinaan baa ka mid a alqataan aba saciid alashaj baa ka mid a yunus ibnu cabdillah acla baa ka mid a baxar ibnu nasr baa ka mid a alkhawlaani ibnu cabdilxakam baa ka mid a almusani baa ka mid a ibnu akhi ibnu wahab baa ka mid a iyo culimo kaloo fara badan wax ka qaatay isaga culimo badan wax ka qaatay waxaa ka mid a dadka wax ka wariyey isaga alxusein ibnu cali xuseyn atamimi sheekh la yidhahdo waxaa ka mid a abusheikh baa ka mid a arkaysaan kutub inuu leeyahay cali ibn cabdilcaziiz baa ka mid a ibnu mardeg oo caqiidadan ragga ka wariyey asaga ka mid a ruwaadda caqiidadan ka warisay abu maxamed waxaa ka mid a cali ibnu cabdilcaziiz ibnu mardeg abulqasim alfaqih baa ka mid a ragga oo marat wax ka qaatay abu caliyin alasbahani ibrahim annasr abaadi baa ka mid a maaragtay ardadiisii cali ibnu moxamed alkasaar baa ka mid a iyo culimo kaloo fara badan kutub badan buu alifay sheekhu waxaa ka mid a funuun badan buu kutub badan ku alifay musnad kitaab la yidhahdo alifay zuhdu thamaani min ataabiciin buu alifay alkuna kitaab la yidhahdo alifay alfawaa'id alkathiira buu alifay fawaa'id alraasiyayn buu alifay aljarx watacdiil kitaab la yidhahdo ayuu alifay iyo muqadimadiisa ama taqdimadiisa alradca aljahmiya ayuu alifay imaamu dahabi markuu ka hadlaya wuxuu yidhi radca aljahmiya wuxuu kutusayaa baxar inuu ku ahaa fi sunna kitaab tafsiira oo ayuu leeyahay tafsiir ibn abi xaatim baa la yidhahdaa tafsiir bilma'thuur ah ibnu kathiir wuxuu yidhi markuu ka hadlaya tafsiirkaas ishtamala cala naqli alkamil alladii yurbi fiihi cala tafsiir ibni jariir wagayrihi min almufasiriin mhm marka naqli badan oo kaamilo buuxa ayuu leeyahay oo maaragtay ibnu jariir iyo mufasiriin kaloo fara badan yani ka sita kitaab la ilaah uu leeyahay alcilal cilal alxadiis xagga cilmi macna ayuu leeyahay manaaqib ashaaficiya waa aad- aadaabtiisa ayuu leeyahay maraasil kitaab la ilaah ayuu leeyahay yani kutub badan buu alifay sheekhu culamada aad bay u ammaaneen caliy ibnu axmed alfardi wuxuu yidhi markuu ka hadlaya maa ra'aytu axadan miman carafa cabdiraxmaan miman carafa cabdiraxmaan ذكر عنه جهالة قط وكنت ملازما له مدة طويلة فما رأيت إلا على وتيرة واحدة ولم أر منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة بل رأيته صائنا لنفسه ودينه ومروءته آه وأمانة وحول ما أركن قف يعني عرف qof yaqaana oo gartay oo yaqaan aqoon u leh cabdiraxmaan oo ka sheegay xaggiisa jahaala jahaala yani qalad wax qalada ka sheegay weligey in badanna waan muddo dheerna waan laazimay oon la socon jiray buu yidhi maaragtay marka xaaladiisu hal arrin oo toosan un bay ahayd mar walba wax ka aan ku inkiray oo aakhi- adduun iyo aakhira midna ah mina ma jirin waxaan arkay nin aad diintiisa u ilaaliya yani naftiisa iyo diintiisa iyo muru'adiisaba aad u ilaaliya ayuu ah Een, maslama ibnu qasim wuxuu yidhi kaana hiqatan jaliil alqadri cadiima aldikri imaamun min aimati khuraasaan wa kaana miman yurxalu ilayhi wuxuu yidhi maaragtay wuxuu ahaa buu yidhi maaragtay een, nin hiqa ah oo qadar weyn leh oo dikrigiisuna aad u weyn yahay iyo markii la sheegahayo imaam aimada khuraasaan ka mid ah oo cilmi loo loo aado oo dadku ay cilmi u doontaan ayuu ah abu yacla al- alkhaliili wuxuu yidhi akhada cilma abiihi wa abi zurca yani labadaa sheekh buu cilmigoodii qaatay abihi iyo abu zurca ka qaatay wa kaana baxran fi lculuum wa macrifata alrijaal kaana baxran fi lculuum Eh, culumta ayuu baxar ku ahaa macrifat rijaalna baxar buu ku ahaa san eh, sanafa fi lfiqh واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار wuxuu wax ku alifay fiqiga iyo saxaabada iskhilaafkooda iyo taabiciinta iyo culimmada wadamada muslimiinta ee kala duwan imaamu dahabi wuxuu yidhi alimaam alxaafid annaaqid sheikhu lislaam saasuu ku sifeeyey imaamka xaafidkahaa ee naqdin jiray rijaasha sheikhulislaamka ahaa ayuu ku magacaabay ibnu kathiir wuxuu yidhi kaana min alcibaadati walzahaadati walwaraci walxifdi walkaraamaati alkathiirati almashhuurati calaa jaanibin kabiir raximahu llahu tacaala wa akrama mathwaah saa ayuu yidhi ibnu kathiir wuxuu yidhi wuxuu ahaa mid cibaado iyo zuhdi iyo warac iyo xifdi iyo karaamooyin badan oo macruufa jaanib weyn kaga sugan yacni intaasoo dhan buu lahaa ee ilaahay ha ku- ha u naxariisto ha ku karaameeyo yani aakhiradiisa waxyaabaha laga soo naqliyey waxaa ka mid a wuxuu yidhi lam y- eh, wuxuu yidhi lam yadacnii abi aطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان ثم كتبت الحديث aabbahay muusan i- i- idaynin inaan cilmiga dalbo yani wuu iga hor istaaga inaan cilmi inaan cilmi الxadiis dalbo ilaa aan qur-aanka kulligiis aan ka barto oon ku dul akhriyo cala alfadl ibnu cala alfadl ibni shaadaan marka qaari buu ahaa fadl ibni shaadaan oo macruufa marka ninkaasaan qur'aanka ku dul akhriyey oon ka qaatay saa darteed culimmadu waxay ugu naseexeen tulaabulcilmiga inay kolkana qur'aanka xifdiyaan uma katabtu alxadiida kadibna xadiiska ayaan inaan qoro aan bilaabay marka cilmiga asaaskiisa waxaa ka mid a in qur'aanka kolka hore la xifdiyo taa darteed culimada waaweyn inta badan waxaad arkaysaa xafid alqur'aana fi sigari baad arkaysaa inta badan tarjamadooda Een, wuxuu kaloo yidhi laa yustataacu alcilmu laa yustataacu alcilmu biraaxati aljismi kelimadaas mashhuurka asaga laga wariyaa cilmiga laguma gaadho raaxada jir- jirka daal iyo rafaad iyo soo jeed iyo maskax iyo wuxuu u baahan yahay wakti in la geliyo nacam marka qofka cilmiga waktigiis oo dhan geliya qaarkii buu helaya cilmiga qaarkiis hadda qofkii kaslaanana waxba ma helayo Eh, isagaa hadalka laga wariyey marka laa yustataacu alcilmu biraaxati aljismi Eh, qaala abu bakrin maxamed ibnu maharawayhi alraazi wuxuu yiri maxamed ibnu maharawayhi alraazi wuxuu yidhi samictu علي بن الح... آه، ابن الحسين ابن الجنيد يقول سمعت يحيى بن معين يقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من مئتي سنة فقال ابن مهرويه فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيذني الحكاية wuxuu yidhi eh, maxamed ibnu marawayhi الraazi eh, waxaan ka maqlay cali ibnu الxuseen ibnu الjunayd oo leh yaxya ibnu maciin baan ka maqlay imaamkii naaqidka ahaa rag baan duraynaa ruwaada oo laga yaabo inay jannada mar hore galeen ilaahay agtiisa laba boqoloo sano ka hor kelimadaas yani iyagu diinta ilahay difaacayeen kama ahayn shahwo iyo hawo kama ahayn kita- qur'a- eh, xa- nabiga loo nisbeeya waxaan sax ahayn xadiis beena in laga wariyo ayay difaacayeen waana xaq iyo waajib jira marka eh, arrintii baan u sheegay buu yidhi ibn abi xaatim isagoo kitaabka kitaabuuljarxi watacdiil oo haddii ragga lagaga hadlaayo isagoo ku dul akrinaya dadka ah, yani ayaan u sheegay arrintii markaas wuu ooyey buu yani gacmii baa gelgishay kitaabka ka dhacay aadna wuu ooyey wuxuuna yidhi bal iigu soo celi warka uu sheegay yaxya ibnu maciin iigu soo celi marka wuxuu ka cabsaday in aakhira loo qabsado difaacaas axaadiista uu difaacayo iyo nabiga alai salam beenta ka difaacayo iyo axaadiista khaladka ah Eh, marka hawo kama ahayne inay diintu khaalis ahaata ayay hadafkoodu ah saa ay tahay haddana aad bay u cabsanayeen marka dadka inaad ka hadashid inay adag tahay oo cilmi iyo cadaalad iyo xaq u baahantaa loo baahan yahay dhimaanshihiisii raximahullah wuxuu dhintay culimadu yidhaahdeen maata abu muxamedin raximahullah sanata sabcin wa cishriina wa thalathmia yacni eh, wuxuu dhintay hijradu marka ay saddex boqol toddobiyo labaatankii markay ahayd saddex boqol toddobiyo labaatankii qarniga afraad yacni ayuu galay oo dhintay Eh, cumrigiisuna tisciin meelahaas uu ku dhowaa isay culimmadu ay tarjamadiisa ku sheegeen raximahu llahu raxmatan waasica marka tarjamadiisana intaas ayaan ku soo koobaynaa sheekhaas kitaabka alifay waxaan u gudbaynaa marka tacriifkii ee kitaabka risaalada inaan tacriif yar ka bixinno ee kitaabkan asl sunna oo ictiqaadu diin la yidhaahdo ama caqiidatu raasiyin la yidhaahdo cashirka soo socday kaasu noqonaya in sha allah والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك